بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii baabu shijaac kitaabu salaa waxaan kasoo hadalnay isbuucii hore arkaanta iyo tiirarka ay salaadu ku taagan tahay iyo adiladoodii oo soo sheegnay ayaan kasoo hadalnay tiirarka ay salaadu ku taagan tahay haddii mid ka mid ah qofku uu kas uga tago salaadiisii boqolad way ka buraysaa haddii uu uga tago sahwi ama hilmaan uu uga tago salaada dhexdeeda haddii awoodo uu kusoo celinayaa tiirkaas ama ruknigaas haddii ay salaadii ka dhamaato waktigiina u dhamaado salaadii dhan uu kusoo celinayaa marka laga reebo tiirka kooba tiirka ugu muhiimsan oo ah takbiiratu laxraam salaada dhan lagu gelayo isaga la-aantii salaada uma ansaxaysaba halkaas sheikhu wuxuu ka gelaya raxima allahu tacaala wasunanuhaa qabla dukhuuli sunnooyinka salaada ay leedahay marka sunadii wuxuu u qaybiyey marka intaan salaada la gelin iyo inta salaada marka la gala ka bacdi sunada sida maaragtay culimada usul fiqiga markii laga hadlayo fiqiga waxa weeye waa shay aan haddii aad ku tagto lagu ciqaabeynin haddii aad samaysan ajir aad ka helay marka sheekha raxima allahu tacaala wuxuu sheegi doonaa waxyaabo ama ficilo ama aqwaal lagu sameeyo salaada dhexdeeda iyo horteedaba qaarkoodna sida madhabka shaaficiga uu qabo sunno ay u arkaan waxaan u bandhigaynaa marka adilada nebiga sal alay salam iyo culimada kale iyo aqwaasha kale wuxuu leeyahay marka sheikha raximah allahu tacaala wasunanuhaa qabla adukhuuli fiiha intaan salaada la gelin ka hor sunnooyinku waa shay-aani laba shay weeye labadii shaybuu marka sheeg wuxuu yidhi alaadaanu aadaankii weye iyo wal iqaamatu iyo iqaamadii aadaankii iyo iqaamadii wuxuu yidhi waa sunnooyinka salaada intaan la gelin aadaanku waa sunna iyo qowlka shaaficiyada culimadooda waxay isku waafaqsan yihiin aadaanku inuu yahay shacaa'ir shacaa'irta islaamka mid ka mid ah oo kuwa waaweyn ah bal nebigu sala allahu calayhi wasalam haddii magaalo aadaan uu ka yeero inaan dagaal iyo weerar lagu qaadi karin lagu qaadaynin ayuu noo sheegay dad muslimiin ay degan yihiin calaamad lagu garanayo dadkaasi inay muslimiin yihiin waa aadaanka ka dhex yeero wey laakiin isku soo duduubo aqwaasha culimada marka laysu keeno aadaankii iyo iqaamadu waa waajib wey maxaa yeelay weliba waa farabul kifaaya oo haddii magaaladaasi laga ogo aadaan waxaa maaragtay kuwii kale way ka dhacaysaa waajibku ma aha aadaanku marka waa waa waajib waxayna nebiga sal alay slam marna kaba tegin markuu safrayo xataa wuxuu yidhi haddii aada musaafiriintihiin ood meel marataan midkiin ha adimo haddii salaadii ay ay ay timaado idaa xadarat isalah salaadii haddii ay ay timaado falyu-adin minkum qof adinkiini ka mid ah ha adimo waa amar wa amarkaasna wax jibiyo oo sunno ka dhigo oo ma jiro wey saa darteed aadaanka waa maaragtay iyo iqaamaduba oo waajibay qofku inuu la yimaado haddii ay waxaan ujeedaa ay jamaacadii magaaladaasi joogtay ay la timaado ama magaaladaasi aadaankii looga dhawaaqo kuwa kale waajibkuma noqonayso masaajidka haddii laga adaamo ood jamaacada adiga aad timaado gadaal ka timaado waad aqimanaysaa aadaan laguguma laha adiga markaas saa darteed aadaanka waxaa xoog badan inuu waajib kifaaya yahay farab kifaaya uu yahay usan sunayn ahayn sida uu sheekhu noo tilmaamay raxima allahu tacaala wa bacda adukhuuli fiiha markii salaada la gala ka bacdi waxyaabaha sunooyinka loo baahanya waxaa ka mid ah altashahudu alawal tashahudka koobaad ataxiyaadka koobaad waxa weeye sida raajixa ah waa waajib wey isagana waxaan kasoo hadalnay arkaanta haddii rukniga qofku uu kas uga tago waa inuu rukniga kusoo celiyaa salaadaha waxyaabaha waajibaadkeeda haddaad ka tagtid waxaad la imaanaysaa sujuudisaha waad la imaanaysaa sharti maaha haddaad aadan kas uga tegin inaad soo celiso shardi maaha laakiin sujuudistaha waa la imaanaysaa waxaa ka mida tashahudkaana ka mida ataxiyaadka dhexe baa ka mida ataxiyaadka dhexe nebiga sala allahu calayhi wasalam marka uu ka tegey waxa weeye wuu soo wuu kusoo waxa weye sujuudistahu buu la yimid gadaashiisii sujuudistahu ayuu la yimid wey marka waxay ku tusinaysaa in aanan saas oo kale ataxiyaadka dhexe uusa iyo fadhiga loo fariista weliba aysan ahayn sunno ay waajib tahay way qofku inuu la yimaado usan ka suga tegi karin maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidkii ninka musiiu salaati la dhihi jiray faidaa jalasta wasata asalaati fatma'anna waftarshi fakud ilyusra uma tashahad buu leeyahy nebigu sal allau alay wasalam wuxuu leeyahay haddii aad u fadhiisato salaada ataxiyaadka dhexe ku xasil oo lugtaada ku fadhiiso oo lugtaada goglo wuxuu yidhi marka waftarish fakdaka lyusra macnaha bawdadaada biixdaa ku fadhiiso uma tashahad amraa lagugu siiyey oo qofkii lagu amray wey weliba ninkaasi salaadaa laga saxyo la yidhi salaadiisii ka kac noqotay saa darteed waxa weeye tashahudka dhexe oo sheikhu noo sheegay uu sunnooyinka ku tilmaamay waa waajib wey haddaad ka tagtid oo adigu duhurkii oo kale tukanayay aada ragcaddii saddexaad u istaagtid ood bisinkaaga bilaabatid waxaa lagaa rabaa inaad salaadaada iska wadato ragcadda saddexaad markaad dhamayso aad aada la timaado sujuudi sahwi aada la timaado wey sujuudi sahwi inaad la timaado wey haddii ay sunno tahay sujuudi sahwi xataa la sarti maaha wey marka waxyaabihii waajibaadka ahaa qaar badan oo kamid a ayaa madhabkii u arkaa inay sunno tahay wey waalqunuutu fi subxi salaada subax oo la qunuudaayey ayadana wuxuu ku tilmaamay sheekha raximah allahu tacaala inay tahay sunno inay tahay waa mad waa mas'alo laisku khilaafsan yahay weeye salaada subax qunuudka gadaasheeda la aqriyo allahuma ahdina la yidhaahdo adila kusoo aragtay nebiga sala allahu alayh wasalam ilaa markuu ka dhintay in uu qunuudayay adiladaasina waxay ku tusinaysaa salaada subax keliya inaysan ahayn salaadaha kale uu la qunuuday oo ay salaadaha uu dhammaantood uu qunuudayay waxaana maaragtay qunuudkaas ugu dan lahaa qulooyin buu ku habaarayay saxaabada ridwaan allahi tacala caleyhim qoradoodii dishay xadiid baa jira isaga saxiixa xadiista kale oo hoose fajirka ku aroorinaysa keligeed xadiis saxiixa ma jiro laakiin xadiis waxaa jira salaada fajir keligeed ka dhigaysa oo ah salaada fajir iyo salaada maqrib oo uu nebigu leeyahay sal allau alay wasalam macnaha saxaabigu uu leeyahay nebiga sal allau alay wasalam wuxuu daa'imay oo uu qunuudi jiray salaada fajir iyo salaada maqribka labadaas mar haddii marka maqrib iyo fajir uu daa'imay maxaa fajirka keliya loola doontay waxay ku tusinaysaa raawigii warinaya inuu labadaasi salaadood uu arkay nebiga sal alla lay wasalam markastuu la tukada soo qunuuday waana markii uu dadka habaarayo qolooyinkii gaalada ahaa ee saxaabada dhifteen saa darteed qunuudka sida raajixa ah salaada subax gadaasheeda la qunuudaayey haddii aanan salaadaha kale lala qunuudaynin dan iyo xaaje iyo qolo la habaaraya ama loo ducaynaya aysan ahayn waxa way sunno maaha wey waajibna maaha ruknina maaha salaadana kama tirsana laakiin qunuudku wuxuu sunno yahay oo uu fiican yahay uu ajir leeyahay middaan dambea soo socota wa fi lwitri fi nisfi thani witrka wey witrka salaada witrka waxa way salaatuleilka inaad qunuudid nabigu uu baray saxaabiga ridwa saxaabada ridwan allahi tacaala calayhim allahuma ahdinaa fi man hadayt wacaafinaa fi man caafayt wuxuu u baray in lagu qunuudo salaada witrka ah ee salaatuleilka habeenkii la tukanayo markaad u dambaysiiso ragcadda ugu dambaysada oo aad ka cabsatay inuu fajirkii soo socdo inaad qunuudo waayo sida sunnada ah nabiga sala allahu alay wasalam uu samayn jiray fi nisfi thani nisfika qaybta labaad ee habeenkii na wuxuu yihi fi nisfi thani min shahri ramadaan qaybta labaad ee shahri ramadaan qaybta labaad ee shahri ramadaan witirka nabiga sal alay wasalam dhammaan wuu qunuudi jiray salaatu salaatuleilka iyo weliba ramadaanka taraawiixda la tukanayo qaybta hore ah iyo haddaad habeenbarkii tukanaysidna salaadaha kale la mid tahay marka waa in aad witirkaasi la timaado sida sunnada ah wey haddaad ka tagto dhib ma laha ducadaasi iyo qunuudkaasi laakiin witirka waxaa lagaa rabaa inaad la timaadid salaatuleilkaasi ama salaad taraawiix ha noqoto ama salaada kale ee waktiyada kale aanan ramadaanka ahayn aad tukanayso ha noqoto inaad la timaadid waa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam wa hay-aatuhaa salaadaha hay-adaheedana khamsata cashara shan iyo toban wey hay-adda marka wuxuu uga jeedaa waa qaababka macnaha salaada qurxinaya oo kamaal ka dhigaya salaada qurxinaya saas uga jeedaa qaarna waxay leeyihin sunnooyinkaa loola jeedaa calaa kulli xaal salaada waxay leedahay waajibaad iyo sunnooyin iyo arkaan hay-aadkuna maaragtay waa macnaha labis wanaagsan iyo wax lamida laakiin sheikha waxyaaba badan oo qaarkood waajib yahay qaarkood sunno yahay ayuu wuxuu ku soo arooriyey hay-aadkii wey wuxuu yidhi marka khamsata cashara khasla waa toban iyo shan khasladood toban iyo shan waxa weeye qaybood weeye waxyaabaha hay-ada salaada uu ku tilmaamay rafcu lyadayni cinda takbiirati alixraam inaad gacmaha kor u taagto marka aad aad xiranayso salaada allahu akbar markaad leedahay inaad gacmaha kor u taagto ood ama garbahaaga la siinto ama dhegahaaga dhacaladooda aada la siinto waa sunno wey waa sunno wey ajar baad ka helaysaa wa cinda arukuuci marka aad rukuucaysid oo aad aad aad rukuucaysid inaad gacmaha aad kor u taagto iyadana waxa weye waa sunno wey sheekha laakiin wuxuu ku tilmaamay hi-a wa cinda arafci minhu markaad rukuucda kasoo laabanaysidna ood kor u istaagaysid inaad gacmaha kor u taagto ayadana sunno wey wadacu lyamiini cala ashimaali midigta oo aad kor saartay bidixda bidixdaad hoos marinaysaa midigtaad kor marinaysa ayadana sunno wey ayib watawajuh tawajuha marka wuxuu uga jeedaa waa ducaa listiftaax ducaa listiftaax culimadu waa isku khilaafaan shaaficiyadu waxay qabaan inay tahay waajib inay tahay sunno inay tahay ama maaragtay ay hay-a tahay laakiin adilo badan adilada kusoo aroortay waxay ku tusinaysaa ducaa listiftaax inay waajib tahay ku tusinaysaa wey sida raajixa maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkii rafaaca wuxuu leeyahay inahu laa tatimu salaata laa tatimu salaatun salaad ma dhamaystirmata liaxadi min annaasi xataa yatawada'a wuu akriya xadiidka uma yukabiru yaxmid caza wajala wayatni calayh wayaqra ma tayasara min alqur'aani faida facala dalika qad tamat salaatuhu ayib wayuxamid illaha caza wajala wayutni calayhi midaas iyada ah waxa ay waxay ku tusinaysaa iyadoo lagu xijiyey ma tayasara min alqur'aani qur-aanka ka hor wixii la akrinayo oo alle la ammaano oo alle lagu xamdiye ah oo adkaartaasa soo aroortay inay waajib tahay ayay ku tusinaysaa wey yuxamid illahu caza wajala wayutni calayhi ducaa listiftaax ayaa loola jeedaa way sida imaam salcaani ay tilmaamayaan ayib waana waxyaabaha laga qaadanaya inay waajib tahay calaa kulli xaal waa masaladaas laysku khilaafo waa waajib iyo waa sunno sidaasaana maaragtay haddaysan salaada islaam noqon yihiin waajib inay noqonaysay ku tusinaysaa inaad cala alaqal la tirahdid wajahta wajihi liladi iyo sidaas oo kale allahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya iyo subxaanaka allah iyo ducooyinkii dhowrka ha kala duwanaa midkaad rabta inaad kala dooratid oo culimadana isku khilaafaan midka la doorto weyn intaba nabiga ayay kasoo aroortay ayib salaatuljanaaza iyadu ma laha ducaa listiftaax maba lahaba lagama tala gelin qofkii salaada laga horumaray oo imaamkii ka horumarayna oo isagoo gadaal ka yimidna ducaa listiftaax loogama baahna marka inta kale waa qofka waa looga baahan yahay wuxuu yidhi marka sheikha raximah allahu tacaala walisticaadatu iyo isticaadadii waayo isticaadadu waa maxay waa inaad tirahdid acuudu billahi min ashaitaani arajiim ay marba haddaadba qur-aan akrinayso waxaaba culimadu dhahan waa waajiba inaad aad akriso acuudu billahi min ashaitan rajim maxaa alla wuxuu leeyahay fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaitaan arajim ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala saa darteed culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga qaadanaya aayaddaas iyo xadiis nebiga in ay waajib tahay sheekh ale qof noogu tilmaamay acuudu billahi min ashaitaan arajim inay ayib waljahru fii mawdicihi ayib jahr inaad la jaharto macnaha acuudu billahi walisticaadatu waljahru fii mawdicihi mawdiciisii subaxdii wey iyo maaragtay salaadihii loogu talagalay jahriga ah inaad waktigii loogu talagalay macnaha salaada subax salaada maqrib salaada cisha salaadaha mawdiciisa waktiga loogu talagalay inaad la jaharto ayadana waa sunno nebiga sala allahu calayhi wasalam walisraaru fii mawdicihi waktiga loogu talagalay inaad hoos u akrisana waa sunno wey oo aad faatixada iyo qur-aanka hoos u akriso markaan kalena kor u akriso wata'miinu amiin inaad tiraahdidna waa sunno ayuu ku tilmaamay inkastoo culimmadu ay qaar waajib ka dhigayaan bal ayba ay maaragtay qaarkood baa leeyihiin salaada khatar bay gelaysaa maxaa yili nabigu wuxuu lehi sal alay slam idaa amina alimaamu faamminu haddii imaamku aan aamiin dhaho aamiin dhaha idinkana fainama waafaqa taamiinuhu taamiin almalaaikati gufira lahu ma taqadama min dambi amran alkusiya nabiga sal alay slam amarkana lilwujuub buu faa'ideeyaa haddaan la helin wax ka leexiyo waye halkaasaan ku simanayna inta kalena gadaal baan ka